Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa samaystay goobo ay ku xanaaneeyaan shinnida iyagoona markaasi adeegsanaya xirfado shinnida malabka looga soo saaro waxaana ay sheegeen in ay markaasi shinnida u dhaqdaan sida dadka Soomaaliyeed ay u dhaqdaan noocyada kale ee xoolaha waxa ayna markaasi ka soo saaraan malab iyagoona markaa suuq geeya kuna maareeya noloshooda iyo tan qoysaskooda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada oo ka warbixinaya sida ay markaasi u dhaqdaan shinnida annaka shinnida ayaa dhaqanaa inuu baal ka jabo inay lo ka jabto inuu shinnida oo dhinto waxaasoo dhan maloo og maasha allah waa xilligii oo malabka bixintaa la joogaa ee, malabka waa kanaa asigoo saafiya looxan saamarkuu yahay waa dhammaystiran yahay waa loox sijil ah malabka wuu ku dhammaystiran yahay sidaa arkaysid maalan haddii aan ka qaado waa kaa ma arkay marka waa buuxaa noocaan waa waa buuxaa noocaan oo kale markuu gaaro aa shinnida malabka laga soo saaraa mar oo waxaa jirto oo ilmo iyo malab isku daran yahay Ee, ilmaha markay ka baxaan oo malabka saan nadiif ugu wada dhigoo kaleento aa malabka lasoo baxshaa kadibna malabka laga xareeyaa Ee, sidaana malabka loogu shaqeeyaa waa waa arkaysaan shaqadii malabka ayaa hadda ku guda joornaa exactly waa waa la mid waxaan u buuxaa maasha allah goobtan waxaa aaasnay laba kun toban iyo afartii aa aasnay ilaa iyo haddana waa ku dhex jirnaa hoosaa ka soo bilownay toban sanduuqaa ka soo bilownay marba meel heer ay soo maraysay ilaa ay hadda kala magac baxday shirkadda malabka ee caad